إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada saakay aad ku dhegaysa doontaan waxaa ka mid ah waxaa fashil kusoo dhammaaday weerar ay doonayeen inay ciidamada maraykanku tababaray ee baangaraaf ka geystaan deegaan u dhow magaalada buulaberde ee hiiraan ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar xogan ku qaaday saldhig ay ciidamada jabuuti ku leeyihiin garoonka magaalada dhuusamareeba alkataa'ib ayaa baahisay xalqada saddexiy tobanaad ee silsilada humulcaduwa oo lagu daawado dadka basaasiinta ah xukun xadusina ah oo lagu fuliyey wiil dhallinyaro ah ayaa ka dhacay magaalada jamaame ee walaayadii islaamiga ah ee jubbooyinka waxgaradka beesha gaaljecel ayaa si caro leh uga hadlay dhibaatooyin ay dhowaan ciidamada maraykanku tababaray ka geysteen deegaanka show ee wilaayada hiiraan madaxweynaha maamulka koonfur galbeed cabdicaziis laftagareen ayaa sheegay in xubnaha ka tirsan maamulkiisa aysan isaga kala gudbi karin deegaanada ay kaga sugan yihiin gobolada baa iyo bakool waxaa sii kordhay khasaaraha ka dhashay dagaalada qaraar ee ka socanayo xuduudda ay wadaagaan azerbajaan iyo armeniya ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhawaada qodobadii aad soo maqasheen oo dhammaystiran waxaa fashil kusoo dhammaaday weerar ay doonayeen inay ciidamada maraykanku tababaray ee baangaraaf ka geystaan deegaan u dhow magaalada bulaberde ee hiiraan warkaasi war kale oo la xidhiira weerar xoogan oo lagu qaaday jabuutiyaanka ku sugan saldhig ku yaala garoonka magaalada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud waxaa ka waramaya haashim cabdinaasir ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala weerar kabiyana u dhigay ciidamada danab ee uu maraykan ku tababaray kuwaas oo deegaana dhaca gobolka hiiraan maalmahan dadka shacabka ku dhibaateynayay ciidamadan oo xal ka soo baxay buula burte ayaa duleedka magaalada waxaa ku qabsaday dagaal culus kadib markii ay waddada u galeen rag ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo la socday dhaqdhaqaaqooda ciidamada ayaa waxaa gaaray khasaare kala duwan inta la xaqiijiyey waxaa laga gubay gaari iyadoona ay soo gaareen dhimasho iyo dhaawac waxayna markii dambe dib ugu laabteen buula burte oo markii horeba ay ka soo baxeen ciidamadan xala lagu helay duleedka buula burte ayaa ahaa kuwii laba maalin ka hor ka soo baxay degmada jowhar kuwaas oo dhibaato ba'an u geystay dadka deegaanka show ee gobolka hiiraan iyagoona burburiyey ceelashii biyaha deegaanka show iyo sidoo kale isbitaalka guud ee bulshada lagu daaweynayey sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xala weerar ku qaadeen saldhigyo ay ku sugnaayeen ciidamada jabuuti ee loo yaqaano hiil gumaysi ciidamada jabuutiyaanka ee xala weerarada lagu qaaday ayaa ku kala sugnaa magaalada beledweyne iyo sidoo kale degmada buula burte sidaasoo kale ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday saldhig ciidamada jabuuti ay ka samaysteen eeraboorka magaalada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud waa mahadsantahay haashim alkataayib ayaa baahisay xalqada saddexii tobanaad ee silsilada humulcaduwa oo lagu daawado dadka basaasiinta ah maxamed amiin ayaa faahfaahinaya
mu'asasada al-kataa'ib oo ah garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay baahisay fiidiyow la daawan karo koob iyo labaatan daqiiqo islamarkaana uu kasoo muuqanayay basaas dhowr bilood ka hor maxkamadda islaamiga ah ay xukuntay laguna magacaabo abuu cabdinuur fanaay abuweershe abuweershe oo u shaqaynayay sirdoonka maraykanka ee c i e da ayaa sidoo kale ahaa sixiroole sidaba uu afkiisa ka sheegay waxaan ahaa jir sixiroole muddo waxaa ku shaqaysanaya idiga afar sana mal sixirka dhowr qayb ayuu yahay ani qeybo ayaan ka bartay qeybahaasoo sida madiidada raadqaadka faalka sida madiidada waxaa loo isticmaalaa gabar baad rabtaa inaad adiga aada wax ku samaysid barafuunka ayaa marsanaysaa gabadhii waxaad rabta waad ka helaysaa gabar saas markii aad ku samaysid waxay noqonaysaa gabar way kuu imaanaysaa haddii aysan ahayn gabar adkaar badan ama qur-aan badan sixirkii wuu qabanayaa gabadhii kolba
wixii adig markaas ugu baahan tahay adig aada u samaysid waa waa kuu fulayaan intaasi kadib waxa uu ka hadlay qaabka uu basaasnimada u galay ee cidda ku xirtay sirdoonka maraykanka maalin maalmaha ka mid ah waxaa ii timid gabar la yidhaahdo farto ayaa waxaa ii bandhigtay shaqo juwaasiis ah muddo ayaa igu soo noqonaysay saddex maalmood ah kadib waa ka aqbalay walaashii farto shaqadii waxay i tiri keligaada ma ahee abugow iidan soo qor bay i tiri iidan keen rag kula shaqeeya keen bay i tiri rag baan diyaariyey rag baan qoray raggaasoo ay ka mid yihiin cabdiqaadir cadaane ibrow baandheey xasan buuhow rag baan diyaariyey raggiyaan u geeyey waxa uu intaasi ku daray in isaga iyo rag uu ka mid yahay basaas la yidhaahdo calas ay bannaanka fog ee kuunyo barrow ka soo kaxeeyeen ciidan diyaarad ku soo degay kuwaas oo hoobiyaal soo tuuray waxaana xusid mudan in hoobiyayaashaasi qaarkood ay ku dhaceen dameer uu isagu lahaa subaxdii markii ay taas ay dhacday oo kale subaxdii magaaladan soo galnay maxaa dhintay waxa waxaa noo sheegay dameerkii iyo aniga aan iska lahay iyo iyo wuxuu dhintay ee, ilaaliy ayaa ku dhammaatay wax kale wax kuma gaaran taasuu noo sheegay sidii asaaba gudbiyo anaka inaantan la gaarinob lacag dhan markaas waxaana aan qaaday aniga shan boqol dollar shantii boqol lacag baan ka siiyey laba boqolaan ka siiyey saddex boqol anaa duubta calasna saddex boqoloo aan kula heshiiyey saddex boqol aan ku siinaan dhahay waa igu leeyahay deen waaye lacagtii ab yaraato shan boqol ee naqad fartoha shantii boqol aan ka qaata mar kale ayuu sheegay inay isku dayeen inay soo kaxeeyaan laakiin wax yar kadib dhaqdhaqaaqoodii ayuu basaas kale oo deegaanka kuunyo joogay uu u sheegay inay iska laabtaan haddii kalena halis ay gelayaan sidaa ayayna ku laabteen ciidankii diyaaradaha lagu keenay abuuweershi ayaa waxa uu isdaarka ku faahfaahiyey dhagarihii ay maleegeen waxa uuna qiray inuu qalab dhigay goob la duqeeyey oo ay saddex qof ku nafwaayeen waxaana sidoo kale uu sheegay inuu gudbiyo xogo qaybaha dambe ee filimka ayaana waxa uu ku caddeeyey in door weyn uu ku lahaa duqeyn lagu dilay nin la odhan jiray dheereeye waxaa arkay nin la yidhaahdo dheereey aan fiiriyey nin sarkaal ayuu eg yahay xasan buhowan ari la gadgadahay maxaa waayan dhahay xasan buhowan ninkan horta adaa la shaqaynaysaa ninkan dad waaweenka waa u yiri hay waaweenka waa wixii nala soo dir anaga waaweenka waaye soo qawo naftarkiisa xasan nambarkii ayaa ka soo helay awalba nambarkiisa waa moobaylkiisa ugu jiray waa ii soo gudbiyey waa ii soo gudbiyey nambarkii gudbiyey nin noo aan ahayn aan dhahay sarkaal ah haye nambarkii aan u gudbinay nambarkii markay u gudbinay ninkii uu ahaa muddo laba beri markay kasoo wareed wuxuu ni yiri shaqadii aad dhic rabtaa hee ninkii bal la socda haye intaasi kadib waxaa dhacday inay ninkii sii dabagalaan xasanaa wa ay shaqadii aad dhic rabtaa aan dhahay ninkii la soco xasan shaqadii ninkii suuquu imaaday asoo watay acag wata ninkii wuu baxay meel duurka ansaana umal meel suuq agtiis ayuu saan uga degtay xasan wuu dabagalay saaxiibkiis waa kolma shaka ma shakanahay xasan intaa waxbuu ku yiray ani iima sheegin wixii ku yiri laakiin intuu u socdaa male uu ii sheegay kadib haye u sheegay diyaar waan dhahay waa fuli waa lagu- waa la fuli karaa xasan saasuu leeyahay xasan isku yiri, hadal aan- wuu la hadlay shaqadii sidii dheer ay ku asiibtay bahash gantaalkii gantaalaa lagu dhuftay shaqada basaasnimada ah ayaa waxaa lagu tilmaamaa inay tahay tan ugu liidata waxaana ugu dambayntii ay ku dhammaataa qoomamo iyo shalayto aanan waxba tarin iyadoo tii aakharana ay ku dambayso
الله سبحانه وتعالى وحو يري أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين وددك هنونك انت ايب جاي بالي سوقتي حق يسوق جايين حرانتي سوقاتين ايمانك يسوق جايين كفر سوقاتين وناك اي يسوق جايين حمانتي سوقاتين وهكذا تجارته لكم الربحين من الربح دونان من اقول ليس انا يا مولي قول حقيقة انه عاد
waxgaradka beesha gaali jecel ayaa si cara leh uga hadlay dhibaatooyin ay dhowaan ciidamada maraykanku tababaray ka geysteen deegaanka shaw ee wilaayada hiiraan maxamed ciise ayaa faahfaahinaya muddo laga jooga laba maalmood ciidamo ka tirsan kuwa maraykanka tababaray ee baangarafta ayaa tacdiyo kala duwan ka geystay deegaanka shaw iyo tuulo u dhow waxayna gubeen ceelbiyood ay dadka iyo xooluhu kacabayeen iyagoona sidoo kale burburiyey isbitaalka dadweynaha ee deegaanka shaw haddaba qaar ka mid ah waxgaradka beesha gaaljecel ayaa si kulul uga hadlay arrintaas waxayna ku sifeeyeen beegsi gaar ah oo iyaga loo dan leeyahay laakiin ceelbiyood iyo isbitaal in la beegsado waa hadaf aad iyo aad u fool xun cid weliba ka dhaadhicel ah waa war oo aan loo qaadan doonin isbitaaladii ceelbiyoodyada yaa lahay marka isbitaalliyada ceelbiyo waxaa iska lahaya bulshaweynta reer gaal jecel oo halkaas degan ee waxay ku bixiyeen juhdi badan dadka qurba joogta ah waxaa laga yaabaa neef iri in qof laga soo qaaday waxaa laga yaabaa lacaga yar oo jaalida dibad ay kasoo aruuriyeen meesha gamboole guri dad shacaba uu leeyahay oo oo la yaqaano og yihiin shacaba inuu leeyahay ay intay bamba ku xureen qarxiyeen meesha la dhihi jiray waxay ahayd ishe hadda shaw oo kale isbaalkii qarxiyeen isbaalka dad shacabaha dhistay ee, ceel way qarxiyeen oo bambay ku xireen ee, matoorkiisii nimankaa marka insha allahu tacala waxaan is leeyahay dadka soomaalida ah oo mus- muslimiinta ah oo degan ee ee qoraxsinkaas dalekmahayo joor ay weerar ku yihiin oo gaaljecel sideedaba annaga waxaan u fahanay nimanka gaaljecel in weerar ku yihiin maraykanka iyo ciidamada uu ka ugaarto ee bangaraf ayaa muddo dhowr sano laga joogo weeraray xarumo waxbarasho oo ku yaala deegaanka jiliyaale ee shabeellaha dhexe halkaasoo ahaa saldhiggii halgamaagii weynaa ee sheekh xasan barsane waxa ayna ku dileen arday carruur ah oo u dhashay beesha gaaljecel iyagoo qaar kalena afdubtay xukun xadu zina ah oo lagu fuliyey wiil dhalinyaro ah ayaa ka dhacay magaalada jamaame ee wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka mahad ayaa ka waramaya xukunkan oo ahaa mid xaduzino ah ayaa ka dhacay fagaare ku yaala degmada jamaame ee gobolka jubbada hoose waxaa lagu fuliyey wiil dhallinyaro ah oo fal zino ah ku dhacay kaasoo qirtay ficilka uu sameeyey qaadiga ayaa goobta ka akhriyey xukunka ka soo baxay maxkamadda shareecada islaamka iyo adilada loo cuskaday waxaana isla goobta lagula dhuftay boqol garbaash maxkamaddu waxay ku xukuntay in lagu dhufto boqol karbaash xadu zina ah iyo musaafiris sanad ah oo deegaanka laga musaafiriyo maadaama wax guur ah uusan marin xukunkaas wuxuu ku sugnaaday qiraal waxaana loo cuskiday maraajicdan kow aayadda labaad suuratu nuur azaaniyatu wazaani fajliduu kulla waaxidin minhumaa mi'ata jalda walaa ta'khudkum bihimaa ra'fatun fii diin illaah in kuntum tu'minuuna billaahi walyowmi alaakhir walyashhad cadaabahuma daa'ifatun min almu'miniin labo qowluhu sala allahu calayhi wasalam albikru bilbikri jaldu mi'atin wanafyu sana rawaahu muslim fulinta xukunka kadib waxay hal mar dadku ku dhawaaqeen takbiirta allahu akbar allahu akbar allahu akbar
wilaayaadka islaamiga ah ee ay ka taliso xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa lagu maamulaa shareecada islaamka waana midda keentay inay ka amni iyo dhaqan wanaagsanaadaan goobaha kale ee lagu dhaqo dasaatiirta iyo kuwa shisheeyuhu ay heestaan oo ka mid ah dalka soomaaliya madaxweynaha maamulka koonfur galbeed cabdicasiis laftagareen ayaa sheegay in xubnaha ka tirsan maamulkiisa aysan isaga kala gudbi karin degmooyinka ay ku sugan yihiin mar kale iyo maxamed ciise maalinba maalinta ka dambeysa waxaa isa soo taraya walaaca ay muujinayaan madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ee ku aadan dhibaatada amni ee haysata madaxdaas madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ninka lagu magacaabo cabdicasiis lafta gareen ayaa sheegay in madaxda iyo guddoomiyaasha dowladda federaalka iyo kuwa maamulkiisaba aysan safara xagga dhulka ah ku aadi karin goobaha ay iyagu ka taliyaan waxa uu sheegay in degmo hal saac loo soconayo ay iyagu diyaarad u raacaan islamarkaana uusan jirin guddoomiye degmo oo safar dhulka ah ku yimaada magaalada bay baydhabo oo xarun u ah maamulkiisa go-doonkaasna ay geliyeen mujaahidiinta oo ugaarsi joogto ah ku haya xubnaha kala duwan ee u shaqeeya dowladda federaalka saa la socotaan degmo degmo u socon karto ma jirto waa kala xiran yahay waxa kala xirayna waa shabaab degmo hal saac loo soo soconayo baa diyaarad loo soo raacaya hadda eh, sida ay isugu furan yihiin degmooyinka hal degmo oo inta guddoomiye degmo jidka ku yimid waxaa ka jira guddoomiyaha bardaale inta kale kulli diyaaraday ku yimaadeen dhibaatada dalka ka jirtay ka mid tahay guddoomiyaha degmada qoryooley intuu ka soo baxo qoryooley uu baydhabo imaan karaa baabuur uu soo raaco iska dhaaf qoryooley ee waajid oo sagaal kilomit sagaashan kilomitir noo jirto yaa diyaarad lagu soo qaado qansax dheere oo saasoo kale a diyaarad lagu soo qaado lala-yahay uu ku yimaado laba saac hal saaca loo socon lahaa waxaa dhibaatadaas keenay oo waa shabaab lafta gareen oo keliya ma ahan madaxda walaaca qaba balse waxaa horaan sidaan madax badan oo ka tirsan dowladda federaalka ay warbaahinta ka sheegeen inaysan safara xagga lugta ah ku tegi karin magaalooyinka ay iyagu maamulaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa siyaabo kala duwan u qarjisay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka oo safaro ku marayay qeybo ka mid ah gobolada dalka waana tan midda keenaysa in uu isu soo taro walaaca ay qabaan madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada warkaan dhegaystayaal saake wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ugu dambeyntiina waxaa sii kordhayay khasaaraha ka dhashay dagaalo qaraar oo maalmihii lasoo dhaafay ka socday xuduudda ay wadaagaan adarbaijaan iyo armeniya dagaalada xooggan ee u dhexeeya ciidamada adarbaijaan iyo kuwa armeniya ayaa sii xoogeystay waxaana lagu soo waramayaa in khasaaraha dhimashada uu kor u dhaafay boqol askari tirada dhimashada ayaa waxay gaartay boqol iyo konton askari dhammaantooda waxay ka tirsan yihiin ciidamada xukuumadda armeniya waxaa tiradan xaqiijisay haweeneyda ra-iisul wasaaraha ka ah wadankaas warar kale oo madax bannaan ayaa sheegaya in askar fara badan oo ka tirsan xukuumadda azerbaijan lagu dilay dagaaladan oo dib kaga qarxayay xuduuddaas maalintii talaadada ee lasoo dhaafay warkii subaxnimo oo dhegeystayaal saaka idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga alfurqaan waa inaga intaa